بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله منها waxaa laiga codsaday inaan malaha wadaadku meelahaas ka yimid baa layihi marka shubahaat taqriib marka sida wadaadkana dee isagu waa doctor wuxuu usoo nidaamiyey anigu uma nidaamin karo sababtoo ah berigii wax la baran jiray soddon sana meesha ku maqnaa una marin maayo in cilmi laga keenayo london iyo meelahaas waxaa laga keenaa in qofku inuu sokor qabo inuu dhiikarbaa haya shaakil caruurtii oo jibisi ka baratay oo aan soo celin karayn marka aniga ninka hadda waxay iga dayay waa uun qalfoofkaasu ilaashanaya laakiin cilmigaa ku fadhiya masjid nakhiil inta laga faa'iidaysto oo caalamka wada gaadhay anigu naf ahaanta iyadu meeshaan ka faa'idaysana waa halkan masjid nakhiil baan ka faa'iidaysanaa iyo maaragtay muxuu ahaa culimadii aan ka guurin waddankan marka mahmaahdii baan ugu dhawooday marka geela magandaba gaab kuwa dawayaal baanu dabanaal ma garat marka inuu sheekhu sii waday ahayd laakiin haddii hadda maalan waxoogaa yar yar aan sheego nimankan gaalada ihi ama sideedaba yani adduunka caalamkan koonkan dee waad maqasheen muxuu ahaa caalamu algayb washahaada ayaa horta adduunyada waxaa weeyaan wax inoo muuqda iyo wax qarsoon wey oo qayb ah soomaalidana waxay yidhahan sheekiya shaahid sheekada waxay ujeedaan wax ayma maqleen un marka qaybkiibaan ku fasireen shaahidkana waa wixii markaa dee jooga soo ma garanaysa marka labadaasuu u qaybsan yahay haddaba labadaba waa laga hadlay dad baa ka hadlay caalamu shahaadada waa u joognaaba oo hargeysa waa tan halkaa waxaa ku yaala burco london waa caalamu shahaada soo maa sheekh marka waxaa weeyaan kaa layskuma khilaafsanaa ijmaac wey ijmaac bani aadam bani albashar layskuma khilaafsanaa caalamu shahaada mushkiladu waxay ka dhacday caalamulgeyb suma garanaysa taasaa aada la isugu khilaafo duubduub ahaanna laba kooxood baa ka hadlay laba kooxood oo bani aadan ka mid ah ayaa ka hadlay caalamulgeyb kooxda koowaad waxa weeye alambiyaa soo kamay hadleen oo ka hadleen oo nabigeena ugu dambeeyey alayh isalatu wasalaam oo waxaa lo waxaa la weydiiyey maa huwa aliimaan markaasaa wuxuu yihi aliimaanu billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bilyawmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharih ayib intaasiba waa qeyb wey allah waa qayb malaaigta waa qayb kutubta waa qayb inkastoo uu kitaabku inoo muuqdo laakiin de waxyigii baa qayb ah sidii lagu helay ayaa qayb ah de nabigun baa nagu yidhi ilahay baa ii sheegay mota marka waa qayb rasuulkii naftiisa de isagaa yidhi ilahay baa isoo diray soo ma garanaysa marka isaga baa noo muuqdaa sax laakiin in ilaahay soo diray isagun baa inoo sheegay ya malaggii u arkay anagu maynaan arag allihii la hadlay subxaana wa tacala maynaan arag wahaakada ayib aakhare waa inoo dhiman tahay mar dhowna hadii waa walaadayaaba meesha meesha saxda ayade dee loo socday weeye qadarki waa qeyb waxaas ona waa wada qeyb iyo waxyaaba fara badan oo kale marka qeybkaas jinka waa qeyb sax walala wadaadkaa wuxuu aan ku arkay maanta haddaa aytiro mar dhowey jinka waxaa loogu bixiyey maadadan jin jiimka iyo nuunka macnaheeda wuxuu yahay alistitaar wax qarsoon wey soo ma garanaysa marka waa naga qarsoon yihiin wahaakada ayib ambiyada oo dhan wixii ay ka hadleen isku waafaqsan yihiin bilahi amarkiisa laga soo bilaabo nabiy llahi aadam ilaa nabiy llahi moxamed alayh isalatu wasalaam nebi nebi khilaafo lama arag isku waqtina mayna joogin isku meella mayna joogin sababtoo ah masdarkoodaa isku mid ahaa waxyigaa wey kii hore su wuxuu ku hadlay ayuu kana ku hadlaya kana ku hadlaya kana ku hadlaya kana ku hadlaya kana ku hadlaya cuquushan ay ay leeyihiin caqli baanu rabnaa iyo inaan muxuu aha wax istintaaj samayno wax mantiqa noo sheeg de kaasaa mantiqa ugu weynaa sidee ku dhici kartaa in dad kumanaan kun oo sano ay u dhexaysay haddana inay ku hadlaan isku shay un nabiyullaahi nuux markuu soo baxay wuxuu yidhi yaa qawm acbudullah maa lakum min ilaahin hayru nabiyullahi huud baa soo baxay nafs alaaya nabiyullahi waxaa soo baxay saalix nafs shay nafs waxay ku tusinaysaa marka masdarkoodu inuu waaxid yahay mara ku dheeraan maay taas culimadii waa u joogta qolo waxaa jirta marka la yidhaha falaasifa oo iyaguna ka hadlay caalamulgayb inagu caalamulgayb baan nahay iyagu waxay yidhahaan metaphysics ama alcaalam maa waraa abiica waxa hadda inoo muuqda waxaa ka shisheeya marka waa isdhibeen nimankaas aad bay isu dhibeen oo haddee waxa moog tahay way og yihiin bifitratihim in caalamka hadda jooga keliya aanu jirin taa waa og yihiin yaa laydin sirin dhalayno soo ma garanaysa ya marka maadaama ay dareemayaan in wax kale ay jiraan inay ka hadlaan bay damceen masdarkii saxiixa ahaana mayna qaadanin eeg soo ma garanaysa dabeedna midoo meel fadhiistay waa uun wuu maamiyey ya soo ma garanaysa wuu maamiyey un dabeedna wixii kusoo dhacay buu qoray adna rag ba alla kaa dhigaya ya soo meel intaad fadhiisa waxba ma taraysa ma taraysa laakiin meeshii ay maray baad mariyay markaa waxba hamaamin waa laga waa lagu shaqeeyey oo waa lagu diintii baa lagu keenay saxda ahayd taa ku mashquul waxbaha ku mashquul inaad meel fadhiisa tira talow maxaa adduunyada ka dambeeya maxaa kan ka dambeeya maxaa siday u khaldameen ba u khaldameen marka marka nimankaasi waxay isku dayeen inay ka hadlaan waxa ay dareemayaan inay fasiraan nimankaa waxaa la yidhaha alfalaasifa falaasifadana kolley inta adigu qorqoran waxaa ugu caansan nin la yidhaha soqoraad ayaa ugu caansan laakiin isagu aada uma uma faahfaahinin waxa uu ku fakarayay nin la yidhaahdo aflatoon ayaa ardaygiisii ahaa oo si fiican wixii uu ninkaasi doonahayay u sheeg sheegay falsafa la yidhahdo alfalsafa almithaaliya idealism ayuu markaa ayuu qoray marka dee waa nin iska riyoonaye wuxuu ku leeyahay adduunyadama ma jirto cirkani ma jiro geedahani ma jiraan dadkan meelaha marmaraya ma jiraan xayawaankan ma jiro haye maxaan nahay markaynu waa cajaaib waa cajaaib sheekh yani ninkii ka leexda manhajka ambiyada way waalan yihiin iyagu hadda waxay iska dhigayeen inay maaragtay muxuu aha laakiin waa nin uun aan miyi qabin wey inagu ma jiraba kuleeyahay haddaba waxan maxay yihiin wuxuu kuleeyahay waxan waa hooskii fikradda cirka fikradda geedaha fikradda bani aadamka fikradda dhagaxa fikradda buurta fikradda fikrad caalam alafkaar la yidhaahdo world of ideas bayuu bixiyey fikradda caalam alafkaar baa jira kan ka dambeeya wuxuu dareemayaa in wax kale ay jiraan saasuu ku fasira waa wax iska sheeka xariir awo soo ma garanaysa de waxaana berigii aanu la foora joogna ka baranay ilaa macallimiinta waa la beri jiray waxa sooma ogin asbaabta loo beri jirayna waxay ahayd manhajka waxbarashada waa in lagu fadhiisiiyaa falsafad dee nimankii macalimiinta noo ahaana waxay ahay niman ama gaalo ah ama gaalo ka soo bartay faaqidu shay laa yucti marka muxuu kuu sheegayaa marka soo ma garanaysa marka waxaa weeyaan qofka waxaa rumaysan carruurta waxa uu u dhigayo way ka duwan yihiin kuwa dambe oo waxaa waxa ka duwan rumaysan waxa uu u dhigayo marka xagga waxbarashaday ka soo gashay yani markaanu baran jirnay la foole kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii meelahaas sideetankii ayib ninkaasi marka ninka ugu caansan ee waxbaray wuxuu ahaa aflaton waxaa la yidhi nin waxaa sheegaysa xog kama jiro xoogaa waxaan rabaa inaan idiin sheego adi lacalla haddaad maqashaan oo mid soo dhacay oo imtixaanka intuu ka soo dhacay oo drop out xaggaa waxaa laga yidhahdaa drop out nin iskuol intuu galay kharibmay draagiska intuu cunay ka dhargay muxuu ahaa dadkiis waxba tari waayey ayaa waxaa la odhanaya nin maxaan ku samaynaa ninkan bal inuu waayo arko eeg hadda waa mid yani magaciisuna waxaa la yidhahdaa john nelson david oo kalaa la yidhahdaa masalan waana cadi yahay ma ogtahay oo nin xarago oo bal balada hargeysa qabaa la odhanaya inuu ku ilmaha la rabaa ma ogtahay oo xoogaa suuq yar rafaado hadhow markuu noqdo oo imtixaankii galo oo dabeedna uu ficnaado waxa alla waxaa meelaha yaaca n g o yada maaragtay waxay u badan yihiin kuwa soo dee kuwa gudaafad ah oo soo dhacay oo baaba'ay oo rafaaday halkaa la keenayaa dabeedna waaba ser john weeye waa la daba ordaya soo soo ma garanaysa marka dadka noocaas oo kale ah waxaan ku keenay hadda ma garanaya laakiin calaa kulli xaal ayaa marka waxbarashadii ayaa marka waxaa dhacaysa in lagu dhiso waxa waxa noocaas oo kale ah marka ninkaasi waxaa lagu yidhi walbal waxaad sheegayso burhani waxaad sheegayso burhani waxaan ma jiraan bilaadan ma jiro marka ninkaasi wuxuu qotay god buu qotay god balato cave baa la yidhahdaa gahba aflaton god buu qoday dabadeedna meel laga soo garowley lakiin meel laga baxa ma laha darbi buu sameeyey marka aada ugu fiirsadayaa dabadeedna saddex muxuu ahaa saf oo bani aadama ayuu fadhiisiyey xaggaa godka ujeedsaday xaggaa uu ku dhammaado xaggaa ujeedsada xaggaa dambe ayuu dab ku shiday xaggaa ka dambaysa horta iyagu wuu xidhxidhay wuu xidhxidhay meeshaan way maka maara xaggaa ma eegi karaan xaggaa ma eegi karaan halkaa kaliya eegi karaya bas markuu xidhxidhay ayuu wuxuu ku yidhi markaa xagga dambe dab ku shiday dabkii iyo bani aadamkii dhexdoodii buu qof mariyey hooskiisii wuxuu ku dhacay darbigii soo maha hooskii qofkii uu dhex mariyey dabka iyo iyo bani aadamkii soaal ku dhici maayo maxaad aragtaa buu yidhi sali hoos baan aragnaa hooskaasaa tihiin buu yidhi horta waxaa la idin leeyahay waa cilmi iyo waa falsafad iyo waa shaka xariirta hooskaa harkaa meeshaad ku aragtaan ayaa ah buu yidhi kii xaqiiqada ahaa idinkuna waxaad tihiin hooskaa waxa matalaya baad tihiin muraayadda markaad isku eegsaso adigu xaqiiqa tahay laakiin muraayaddu waa iska sawir soo maaha sawirkii buu ka dhigay xaqiiqa kii xaqiiqadan muxuu ka dhigay waxaan sheega xariira mana xagga xagga ma eegi karta marka xadhigaana wuxuu ku wuxuu ka waday alxawaas alkhamsa indhaha iyo dhagaha iyo carabka waxaas uga jeeda oo wuxuu leeyahay waxa inoo diiday inaan aragno caalamka runta ah waa alxawaas alkhamsa sida xayawaanka oo kale xayawaanka miy inta waxaad arkaysa wax kale miyaa jira ma jiraan baad oranaysa lakin waxbaa jira buu leeyahay ninkaa wuxuu marka wax baray hal nin baa ugu caansan aristotle baa la yidhahda ama aristoteles ninkaasaa diido yidhi war waa waalayah macallinkaygu hadda waa awal tilmiid ya awal tilmiid baa diido yidhi war naga tag intaasoo sanan waxbu barahaya waa faashil soo maha marka macallinkii faashil wey falsafad cusub buu soo saaray oo la yidhahdo alfalsafa alwaaqiciya ama realism war waa jiraa buu yidhi ana inkira waa jiraa sax baan nahay annaga okay baan nahay okay tiibuu wadwaday dabadeedna hadhow qolyihii marka wax ka bartay isaga labay u qaybsameen carabi kuma aqaantan mushkilada waxa weeyaan mid mid waxaa la yidhahdaa classical realism qolyo hore wey waxa weye macnaha qolyihii qudamada ahaa ee wax ka bartay ya taqliidiyiin calaa kulli xaal qolada kalena waxaa la yidhahdaa rational realism oo waxa weye macnaheedu waa kuwa dee asxaabul cuquulka ahoo wax yacni la sababayn karo keenay qolyahan taqliidiyiinta ah alla may diidi jirin oo xataa qaar kiristaana iyo qaar kaleba waa lahaayeen xataa qaar muslimiin markii dambe falsafada kuwii barbartoo kale qaar badan baa waxaa barbartay oo nimankii ashaacirada ahaa iyo nimankii jahmiyada ahaa iyo cumuuman yani sifaatka haddiideen laakiin ilaah ma jiro lagama maqal waa kuwaas wey kuwaa iga daa mushkiladu waxay ka taagan tahay qoladan dambe qoladan dambe oo yidhi waxa jiraaba ma jiraan ilaah ma jiro soo ma garanaysa marka waa nimankii ay ka soo dhexbaxeen nimankan shuuciyiinta ah laa ilaaha walxayaatu maadda nimankii yidhi ay ka soo dhexbaxeen weeyaan iyo qoladan hadda aada ugu badan reer galbeedka oo la yidhaahdo alcalmaaniya ayib kulli xaal waxaan loo jeedaa annaga waxaan noo muuqdaan arka wax cilmi ku dhisan maarna soo macnaheeda ayib xayaaka allah marka caalamka loo nisbeeye mise cilmiga loo nisbeeye okay ayib marka haddii marka la yidhaha alcilmaaniya cilmiga loo nisbeeyey wey ani saasa ii rajaxsanayd oo in badan ku doodi jiray alcalmaaniyad yidhahdana caalamka loo nisbeeye wey oo waxaan caalamka jiro unbaa jira waana isku mid eh waxay isku mid ku tahay kuwa kuwale alcilmaaniya cilmiga loo nisbeeyey waxay ujeedaan wax sayniska aanu qirin ma jiro wey macnaheedu hadalkaa ma firsata marka de sayniskana waxa weeyaan waa daraasat hada alcaalam caalamkan baa la daraasaynaya marka ilaah waa diidan yihiin nimankaas farqiga u dhexeeya nimanka reer galbeedka ah iyo nimankii reer beriga aan dhihi jirnay berigii hore ruuska iyo xaalaas waxaa weeyaan qolyahan diidi mayaan in masaajid ay jiraan ama ay jiraan kaniisado ma diidaan sabtiyo bay kuleeyihin laakiin markaad ka soo baxda masjidka yaan ilaahay lagaa maqlin oo aan diin lagaa maqlin oo aan xukum islaam iyo aan lagaa maqlin oo aan lagaa maqlin gabadhii dee kambani bay ka shaqaysaa xijaabe iyo waxaas ma jiraan diin waxay ku eg tahay markaad catabadda masaajidka soo dhaafto adeer wixii ka dambeeya ilaahay ma xukumi kuleeyihi shaqaba kuma laha soo ma garanaysa iyagaana ka khatarsan shuuciyadda maxaa yeel bini aadamka markaad tidhaahdo allihii ay rumaysnaayeen ma jiro way kula dagaalamayaan laakiin tan shay aan fashayn baa laga saari karaa ila waxaa weeyaan waxaa ku xidhan dhaqaalahaagii waxaa ku xidhan inaad shaqaystaa u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad yani marka marka lagu diido shaqadii imise imisaan aragna gabdho xoogaa intay intay madaxa uun ku xireen masar la yidhi masarka madaxa ka furo haddii kale shaqadii waa waa lidinka saaray imisaan u aragnay qof intuu duhri ku weysaystay meel lama ogola in lagu weysaysto muxuu ahaa kamida dhexdooda sababtoo haddii aad haddii ay kufaan waa loo qabsana waxaa la dhihi toban kun oo muxuu aha labaatan kun soddon kun oo doolar bixiya ninkii aad kufiseen aad jabiseen baa la odhanaya marka waa inaan biyo lagu arag kii muslimka ka shaqayn jiray see u weysasanaya marka mushkila haysta suuli meeshii ma laha meel lagu weysaysto laba dhib baan garanaya odayaal oo hadda uu dhintay oo ku weysaystay maalin way yaabeen biyaha ayaa ku daadiyay meesha markaasaa loo soo noqday ila idinkaa yidhi muxuu ahaa shubahat taqriib shubahat taqriibna dee waxa weeyaan waa iska sheeko weyn marka sheekada xambila xooga ninkiibaa waa la arkay marka inay labada nin soomaalida ay yihiin allahu akbar waxaa lagu yidhi mar dambe ha maxaa ku samayseen dee waana ku weysasanaa waana tukanaa bu yidhahda maanta kadib ha isticmaalana meesha duurkii la gaadhay maa nin toddobaatan jira kaa yeelaya oo muslim oo soomaaliya sidii bay haddana yeeleen markay sidii yeeleen ayaa la ogaaday haddana maalinta dambe kii meesha xukuume manajerkaaba intuu banaanka ku sugaya markay soo baxeen shaqaalihii ayuu arkay waryaa labadiin ha ha soo noqonina maanta waxay ka dambeeya shaqadii male mar soo noqon maynana masjid bay yimaadeen ku yaalla bariga london iyagoo socdo oo shaqadii waa laga soo cayray mid bangaladesh oo meesha madraso ku haysta ayaa arkay si waxaan la weydiiyey waxaan u baahnaa laba qof oo maarata muxuu ahaa markii ardada ay ka baxdo meeshana nadiifiyo lacag siiyo dee annaga ma samaynayn ma samaynaysaan ha khalaas lacagtii ka fiican buu siiyey shantii waqtina waxay ku tukanayaan masjidkii bal ka warrama waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaytu laa yaxtasib soo ma garanaysa marka asbaabta keenaysa cilmaaniyada iyo islaamka inaanay wada socon karayn ama calmaaniyadu taas wey waxaa lagu leeyahay masjid yacni adigu haddii aan fasirno waxa wey ilahay masjid u xukumaa haddaad ka soo baxdana maca salaam waxaana waxay ka keentay kaniisadda ila kaniisadda berigii hore yurub xukumi jirtay diinteeda iyo adduunyadeedaba dabadeedna kaniisadda maadaama ay ku dhisan tahay huuhaa waxba wax ka jiraa ma jiraan yani waxyaalaha waxay sheegayaan aan micno lahayn saynis bay ka hadlayaan khuraafaad ah mararka qaarkood dadkii baa nacay dhib bay ku yacni qofkii waxoogaa soo kordhiya dab bay ku qaban jireen dadka muslimiintaa markii ay wax soo kordhiyaanna waa loo ducayn jiray dadkii maarata muxuu ahaa masalan dad fara badan waxaa jira wax soo kordhiyey iyuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee sheega in laydhku uu toos u socdo nin wuxuu ahaa muslim u ahaa dadkii ugu horreeyey ee muxuu ahaa baalka yidhahdaan acidka sameeyey gaar ahaan sulfuric acidka baalka yidhahdaan iyo carab bay ahaayeen sababto sababtuna wax kale may ahayn muslimiintii bay ahayn weliba carabtii hore ma aha muslimiinta ahay sababtana waxay ahayd wax kale ma jirine nimankii griega ahaa ayaa waxyaalo iska qori jiray oo iska mala ah oo ay ku leeyihiin waa science hal buug buuna ahaa kulligii falsafadan sheegayno muxuu ahaa biologiga chemistryga xisaabta hal buug buu ugu yaalay beri baa intaa in la eg oo cilmigo dhan u ahaa inta in la keliya oo ninka intaa bartaa uu ahaa nin weyn oo khatar ah oo filosof ah oo oo scientist ah marka laakiin way iska sheekeyn jireen muslimiintu markay yimaadeen de waxaa la baray qur-aanka iyo xadiidka iska ilaaliya yani dadka aakhire keliya nacfi wasa- nacfi nacfi fara badan baa laga helay oo ah daliil waxaan baad sheegtay maxaa u daliil ah dee kan bay heleen markaas war waxaan ay sheegayeen maxaa u daliila de marka waa inaad tijaabinaa halkaasaa waxaa ka bilowday waxa la yidhahdo experimental science maxaa la dhahaa alculuum tajriibiya in la tijaabiyo wax alla waxay sheegeen dabeedna waxyaala badan baa run noqday dabeedna waa tadwiiniyeen waana tadwiiriyeen sidaa daraaddeed bay muslimiintu ka horreeyeen nimanka la yidhahdo reer galbeedka markii ay sbain tageen sbain waxay noqotay meesha eh, dadka ay wax ka bartaan oo minxooyinka laga siiyo iminka soo laba yidhahdo muxuu ahaa eh, hebel ha minxa la siiyo london buu qabtay baa lagu leeyahay berigii hore waxay ahayd in loo la soo aado maarata muxuu ahaa qurtuba iyo meelahaas iyo iyo qurnaata iyo soo ma garanaysa in ninka carabiga ku hadla uu kaga uu ka faani jiray ka aan ku hadlin sida hadda dhallinyaradeenna iyo xataa annaga odayaasha ila annaga nafteena hadda waa waa fidnaysannahay soo boogi soo ma garanaysid marka aada cabbaar hadasho laba saddex kelimo af ingiriisi aad geliso wey si aad u muujiso maxay inaad tahay nin xariifa oo ha waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waa maskaxdii oo la galay soo ma ogin soo ma garanaysa laba nin baan maanta kusoo arkay ee hotelkan muxuu ah kan ka qadan ambassador waa laba nin oo soomaali ah caddaan ma ah waa laba nin oo soomaali ah oo af soomaali ku hadlaya inay ku hadlaan ay ahayd dee markaasay iga hor yimaad iyagoo af ingiriisi ku hadlaya af ingiriisi aada iyo aada u sarreeya bay ku hadlayeen ilaa iga lebdheen waa soo baxeen mise af soomaali ku hadlaya iyo u sheekaynayeen marka iyagaa isu sheekaynaya maxaa yeelay waa inay muujiyaan inay dadka ka sarreeyaan sidaasoo kalea ku dhacday nimanka yurubiyaanka berigaas maadaama cilmigii iyo waayo aragnimadii ay nimankaasi haysteen muslimiinta ay haysteen sidaasoo kale ayay intay waxoogaa gurub gurub gurub yidhaahdaan ayay odhanayaan wahaakada alumuur intaasuu marka wax ka dhigayaa waa la isbedelay iminka iminka waa la isbedelay waa laynaga adkaaday ya hatay carabtu yidhahdaan al- al ish المغلوب يقلد الغالب ninka laga adag yahay adereedhe ninka laga adag yahay wuxuu mar kasta ku daydaa ka- ka ka- ka adag dee saasaa marka carruurteena ay halkaa u xirxiraysaa sidaasay marka muxuu ahaa ay eh, surwaal xaggaa ka googo-aanoo ay u qaadanayaan xaqiiqata saas wey soo ma garanayso marka waxaan shubuha shubuhaadkani waxa weeye halkaa ka xirxiro yani ugu dambayntiisa saas wey halkaa ka xirxiro surwaal muxuu ahaa ee ay barida muuqato ee muxuu ahaa qaado gabadhu ha isqaawiso ee sigaarka cab isuma garanaysid ee muxuu ahaa khamriga cab haddaad doonto mid ka daranba oo diraag la yidhahdo cun Ee, laakiin ah, ah, waxay yidhahdeen alkoholka waa waa diraag xoog leh wey, khatar wey intaas laba waxay dhihi jireen beri hore laba boqol oo kun baa sanadkii u dhimata khamriga keliya ingiriiska hadda waa laba boqol oo kun oo qof baa u dhimatay nin dhakhtarna wuxuu ii sheegay oo soomaaliya yacni waxaa qarxa buuri beerka beerkaa qarxa buuri isagoo labaatan jir baa waxaa dhici karta beerka qarxo intaasaan dha- horteeda ku dhimatay buuri oo baalkaa uu- uu- uu dilay في منهج haddana waxaa lagu leeyahay oo jiraya dowladdu marka xanaanan dowladdu waxay xanaanaysaa biniaadamka lagu leeyahay laba boqol oo kun inay sanad walba disho oo ay ka qaabato muxuu ahaa waa cajaa'ib wey marka shubuhaadkay sheegayaan muxuu yihi marka shubuhaadkay sheegayaanba waxaan ka sheegaynaa laba eh, muxuu ahaa laba masalo masalada koowaad waxa weeye waxay isweydiinayaan masalan adduunyada iyo abuur shubhada ugu weyn weeyaan maxaa inta kale waa iska celin karnaa laakiin midaas xoogaa qofkii ay ku dhacdo waa cudurka ugu xun wey shaydaankuna kaasuu doonaya shaydaanku wuxuu kugu wuxuu kugu hubinaya marka ugu horeysa inaad- inuu gaalnimo kaa dhaadhiciyo haddii uu waayo markaasuu usoo degayaa bidca iyo macsiya iyo waxaa macsiya laakiin ta ugu darani taas wey soo ma garanaysa marka waxaa la isweydiiyey adduunyada iyo abuur labay u qaybsameen mar waxay u yidhahdeen cidina ma abuurin de waa iska ahaatay un waa iska ahaatay cirkii bog waa iska soo dhacay wallahi waad yaabaysaa waad yaabaysaa nimankaasay u hadlaan iska ahaaday de accident waxay yidhahdaan eh, it was found by accident yani waxa weeyaan accident muxuu ahaa sudfa sudfa sudfa waa iska ahaatay un nin la yidhaahdo hopkins oo jajaban kaa ilaahay wuxuu u jajabiyey waxa weeyaan baan u wanaadhay sharkiisa soo mid arag midka midka ma maqashay hopkins waa nin kursi kursi yuu ku fadhiyaa eh, cambridge university ma hadli karo mishiin buu ku hadlaa ninka caalimka ee la dhagaysto ee laga dhagaysto waxaa waa nin saas wey beri dhow intuu xamili kari waayo noloshii ee wuxuu nin uu iskaga dila euthanasia wax la yidhahdo oo hadda waxay soo saareen ah qofka nolosha xamili kari waayo in laga qaado nafta soo ma garanaysa waa la diidan yahay laakiin marka dambe qaar baa ogolaaday adaa saxiixaya dabeedna waxaa lagu siinaya keniin baa lagu siinaya cabaar laba saddex maalmood oo dee sun ah doodaad dhimanaysa wuxuu xamili kari leeyahay noloshii ninkaasa oo kursiga ku fadhiya oo tacbaanka ah oo markuu hadlayo halkaasuu taabanaya ninkaasaa caalimkoodii ah oo leh koonkan cidin cidima abuurin adeero waa cajaa'ib shaq muxuu ku dhacay big bang kulaha waxbaa qarxaday waxbaa isu yimid dabeedna waxbaa qarxaday dabeedna wixii qarxaday baa sida noqday buu ku leeyay ya su-aal waxaan isu yimid xaggee ka yimaadeen se wuxuu ka bilaabay noloshii o dhan mogtay waxbaa qarxaday mogtay xaggey ka yimaadeen waxaad isu wegeysay adeero male afish tan kale nimankan sayniska barse waxay yidhahdaan haddii wax qarxadaan hadalka oo fiirsadaya haddii wax qarxadaan haddii shaygaasi aanu kontrollayn natiijadiis waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo fawda yani hadduu masaajidka hadda ilahay nagama qarxiyo oo qarxado ma waxaad filaysaan inuu eh, maaragtay muxuu ahaa eh, marwaxadihii ay isku meel iyagoo nidaamsan ay ku soo dhacayaan oo derbiyadii iyagoo nidaamsan ay meel dhacayaan oo kutubtii iyadoo aan boor iyo waxba lahayn ay meel intay isku ururiyaan taa miyaad filaysaa sheekh abadan wixii qarxadaa natiijatuhu fawda ha marka waxaad sheegaysaa ad leedahay waxbaa qarxaday maxaa haddaba nidaamiyey yani waan is ognahay adduunyada waa nidaamsantahay sheekh bani aadamkan ku hor fadhiya eeg maxaa ka dhigay markuu soo dhaco mid indhihiisa meesha ay ku yaallaan kullu waxaa loo heli waayey wax iskhilaafsan qaar halka ay kaga yaallaan qaar halka ay kaga yaallaan halkay ku yaallaan sankii halkan ku yaallaan ya dhagii halkan ku yaallaan waa nidaamsan yahay jaamicadaa la furtay oo daraasaynaya human biology baa la yidhahdaa soo ma garanaysa waa la daraasaynaya markaas waxaa la yidhahda sidan weeye sidan weeye sidan weeye sidan weeye. waa nidaam maxaa wixii qarxaday wax nidaamsan ka dhigay adeero soo cajaa'ib maaha sheekh saynisku wuxuu leeyahay haddii wax qarxadaan waa chaos nin maraykanoo soo islaamay oo ahaan jiray kuwa in- ilaahay inkira yaa wuxuu yidhi waxaan la yaabay saasay rumaysan yihiin buu yidhi isna waa dhakhtar weyn dhakhtarka washington ugu weyn ee lagu daweeyey ninkii loodhan jiray muxuu ahaa ronald reagan nin hore ayaan ka shaqayn jiray buuri. dabeedna aduu uu islaamay calaa kulli xaal sheeko dheer buu ku islaamay marka waxaan leeyahay buuri muxuu ahaa adduunyada big banka ah ee saa u nidaamsan mooyaane inta kale oo dhan kaa kaa kaa rumaysan miyaan buu yidhi waxbaa qarxaday oo waa nidaamsan yihiin Ah, wuxuu yidhi taa unbaa laga soo reebaya almustathna alwaxiid waxaa weeyaan adduunyada way qarax bay ka timid qaraxaasina eh, natiijadiis waxay noqotay wax wada nidaamsan oo marka intii kalena maya waxba kama jiraan waxaas wax suuragal ma qaanuunku hal meel buu socda soo ma garanaysa marka waxba kama jiraan qolo kale ayaa waxay leeyihiin wax iska qaamid ah oo aan la garanayn bay ku jawaabeen waxay ku leeyihin yaa abuuray adduunyada dee dabeecada abuurtay ku leeyihin dabeecada abuurtay su-aalun weydiye dabeecada maxaa la yidhahdaa anigu hadda waxaan kamid ahay dabeecada dabeecada waa wax alla wixii yani waxaan ku fasiri karaa yani islaamka marka la fiiriyo waa caalamka wey alcaalam maasi wallah soo lama dhihi jirin ya anigu hadda waxaan kamid ahay dabeecadan kamid ahay oo geedka dabeecadu kamid yahay oo buuraha dabeecaday kamid yihiin oo waxay kamid yihiin waxaas oo dhan marka anigu hadda wax ma abuuri karaa sheekh inagu haddaan isugu tagno xabad beriis ba abuuri karayna innagaa ugu caqli badan oo ilaahay caqli ila siiyey oo ugu xariifsan dabeecada taqriiban soo ma garanaysid marka haddii inagu aynu waxba abuuri weynay ma dabeeb baa wax abuuraysa ma buur baa wax abuuraysa ma geed baa wax abuuraya allah hadihi allah hadiina waa hadihi marka waxba kama jira waxaas labadaa qolo oo laga yaabo hadda inay malaayiin kutub ay ka qoreen waxaas ilaahay wuxuu ku radiyey laba aayadood oo ku jira fii suurati tuur am khuliquu min gayri shayin waa raddun caa'ish calaa hopkins ninkii yidhi big bank taa horta ku rid middaa ku ridi horta am khuliquu min gayri shay qoladii tiri dabeecadaa wax abuurtana ilaahay wuxuu ku radiyay am hum lkhaaliquun mise iyaga wax abuuray aabadan am khalaquu asamaawaati waalard bal laa yuuqinuun dad malku yaqiin baa lagaa rabaa yaqiintuna waa waxa ilaahay uu kuu sheego yaqiintu waa wuxuu ilaahay kuu sheegay waa wuxuu rasuulku kuu sheegay kii wax abuuray allah subxana wataala iyo nabigiisa alai salatu wasalaam marka nimankaas waxyaalaha ay sheegeen taasaa waxay ka dhalatay marka markii ay yidhahdaan ilaah ma jiro ayay waxay ka dhalatay marka maadaama ilaahay jira dee aanu tusan adduunyada marka aanu tusan qawaaniintan ilaahiga ee la soo dejiyey ee salaad leh ee guur leh ee beecmuster leh annaga marka xor u ah qofka sida bini aadamka ah bini aadamka ah si u soconaya si u nool yahay annaga xor u ah inaguna ma rumaysnin inaan xor u nahay haddaan muslimiin nahay ma rumaysnin inaan xor addoommihii ilaahay waay baynu nahay weliba markaasaan ilaahay ugu mahadinayna subxaanahu watacaala lee lianna ilaahay wuxuu inaga qabtay tahaafud wuxuu inaga qabtay wuxuu inaga qabtay caqli xumo wuxuu inaga qabtay edabdarro inaan xayawaan noqonno bal ninkan yidhi markii halkan ay shuuciyada jirtay soomaaliya dhammaanteed waxaa soo baxay niman shuuciyiin ah nimankaas shuuciyiinta ma ogtihiin inay caayi jireen guurka soomaali bay ahayd anu waxaan arkay nin ka toobad keenay oo oo iga sheekeeyey waxaana loo bixiyey buu yihi maguursatooyin maxaa laydinku bixiyey annagaasu bixinay buui oo maxaa maxaa dhacay wuxuu yidhi waxaan odhan jiray annagu hablaha u kala eexan mayno yacni gabadha aad guursataa waa mid aad u eexatay wey soo ma garanaysid ilmahan aad dhalaysa ead ogaanaysa inaad ugu dhashayna waa fikrad ka ka timid muxuu ahaa nimanka burjuwa burjuwaasiyiinta ah oo inuu dhexlu raba moogtahay marka maxaa kaa galay gabdhahaas adigu iska dhexgal wixii dhashana dee dowladda qaadanaysa soomaaliya soo gaadh aduu xayawaan xayawaankaas marka dadkan marka shubuhaadka hadda wada muxuu ahaa diintan laiskuma xukumi karo maaragtay muxuu ahaa yani suuragal ma aha laba nin baa hadda beredhood ka sheekaysay baa layidhi nin soomaaliya ka waran in lagu xukumo diinta islaamka iyo mid wuxuu yidhi no no no no no no soomaali wa no anigu waxaan leeyahay no kaas horta no buu kaga baxay kii kalena wuxuu yidhi mataqaana kii kalena wuxuu yidhi niyow aniga ma rabo in yani aad tidhahdaan diintii wuu ka baxay waxaas laakiin laakiin ani waxa aan laleeyahay arrintaasi suuragal ma aha ma garanaysa haye maxaa yeelay buu yidhi niman naga cilmi badan oo naga khibrad badan sida maraykanka oo kale iyo ayaa isku dayey ma ma soconayso fogkaa marka marka waxa noocaas oo kale inta ah de meesha hadda ma fadhiyaan ogow yani waa dad suuqa jiray waxaan ka sheekaynayno laakiin waxaa loo baahan yahay in aad dadka diinta la baro oo weliba inta aanay ka bixin dugsiga hoose ya diinta la baro soo ma garanaysa oo sheekh albani raxmatullah wuxuu dhihi jiray carruurta intaan qur-aankaba la barinba caqiidada hala baro odhan jiray mogta soo ma garanaysa si ay markaa u adkaystaan carruurtii markay idinku timaado jaamicadaha iyagoo la soo buuxiyey way adkaanaysaa marka in laga xoqo wasakdaa gasha soo ma garanaysa marka waxaa weeyaan waajib baa idinka saaran walaadhihiin inaad maarata muxuu ahaa diinta aad bartaan inta aanay ku dhicin gacan gacan cadow soo ma garanaysa gacan cadow intayna ku dhicin waxaanad ogaataan diintan way iska fidaysaa inta aad haysataan amnigan markayse waxyaalaha hadda waqooyiga waxyaalaha hadda dacwa salafiya ay ugu faaftay waxaa ka mid ah amniga sheekha hadduusan amni jirin dacwa salafiya ma faafayso waxaa faafa dacwaadka kale ee sheeka xiriirta ah ayaa faafa sababta uma baahna de iyadu nidaam iyo kaadsiye iyo cilmi iyo in la fadhiistay iyo in la yidhaha muxuu maxaa u daliil iyo uma baahna de ka kacay wey dabeed waa la kacayaa soo ma garanaysa tallaahi heble waa la kufsaday hebel baa la dilay yaa khayr allahi irkabi ka kacay baa laleeyahy aa nin bacaynkaa yidhi hadda goor kismaayadoo la joogo ayuu dadkii wacdiyey wuxuu yidhi hadalkaa u fiirsaday ikhwaan wuxuu yidhi wayla joogay sheekh cabdilkariim waxay kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii inuu xusuusto ma aqaan wuxuu yidhi aniga nin baa ii sheegay ninka laga sheegayana meeshuu fadhiya marka ninkii markii la iisoo sheegay qisadii anigu aada u cadhaysan baan soo fadhiistay marka wuxuu leeyahay ninkaasi meel dad buu wacdiyey laga raali hadal ciihu aad buu tegey sooma waxaa dhacday inuu yidhi war munkarka eeg haddaad xisbi tahay uma baahnid daliil iyo inaad hadal isku hagaajiso iyo uma baahnid you don't need uma baahnid inaad iska hadasho maad u baahan tahay oo aad dadka caadifadooda ku ciyaarto wuxuu yidhi war munkarka maa radisaan nin sigaar cabayaa idin soo hormaraya baas maa ku furtaan markaasuu yidhi yaa khayla allahi irkabi yaa khayla allahi irkabi xataa isma laha waxa uu akhriyayo isma laha aduu macnaheedu waxa weye dadka laayaayo wey mogtahay saas wey nin baa hoos fadhiyay markaas wuxuu ku yidhi hadda ogow waa ku radinaya si sheekha nasradin nasradin waka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marka in shabaabka laga ilaaliyo dadkan afkaarta galbeedka diinta ka soo horjeeda wata in laga ilaaliyo wey dowladdana mas-uul bay ka tahay laa shaka fi dalik iyo wasaaradda waxbarashada iyo waxa lamidka ah iyo culimada iyo dadka odayaasha ah waana in laga ilaaliyo axsaabta siyaasiga ah ee marka horena cimaamad soo qaadanaya marka dambena ujeeddadiis ay tahay inuu kursi ku fadhiisto kursi haddaad caalim noqoto nin caalima oo wax barta oo aad kursigana iska dayso eeg yani yaa cabdiraxmaan ibnu samura laa taxrus cala alimaara yah laa tas'al alimaara imaarada iyo madaxnimada ha weydiisan maxaa yeelay in uctiitahaa ucinta calayha haddii lagu siiyo lagaama maarma lagu yidhahdo oo berrita ay dowladda ku yeedo war xafiiskanaanu kaaga maarmi weynay lagu yidhaahdo dabeedna adigoo lagugu yeedhay aad qabato allah kugu kaalmayn laakiin haddaad doonto ka waran wain sa'altaha ukilta ilayha ilaahay kugu kaalmayn maayo iminka dadka madaxda noqda sida qaalibka ah ama raadraadiyay inay madax noqdaan agaasime wasiir asbaabta ay u fashilaan waxaa ugu badan doondoonista dee war ha laguu bahdo adigu maxaa ugu ordisaa marka ninka hadduu iska yahay nin caadi ah garanay laakiin nin sheikha inuu fadhiisan waayo oo yidhaha kursi baan rabaa oo waxaan rabaa muxuu ujeedaa ma wuxuu is yidhi kursiga haddaan ku fadhiisto ka sharaf badan ku fadhiisan doono kanaa ka sharaf badan runti runtii cabdullahi bin mubarak baa soo xajiyey baa markaasuu soo noqday markuu soo noqday cabdullahi mubarak ninkii dee taqaanaan buu ahaa ayaa waxa ay maqashay gabadh qasrigii haaruun rashiid ku jirta aljalaba baqdaad oo dhan baa dhaqaaqday oo daba socota sheekhi saasay u egtay marse la yaabtay sheekha sida loo daba socdo markaas waxay tidhi haada huwa almulk هذا والله هو الملك بقرطوية واتميتر لا ملك هارون هارون بقرطوية زما هذا بقرطوية ما بيتر محايا لنك لنك دوس على هارون وحو لص عن رغبة أو رهبة أما العقب كربا أما وكبقية لكن نك محل دوس على الدين نك الشيخ دينتي أي لا يراتي سيري والله تنكم في الله يا كرسي دوني مشكلة مشكلة ويوم indhaha nusaaray dadkii culimmada ahay wax akhriyi jiray berigii hore markay siyaasadda u leexdeen oo gabdhihii ay gacan qaadayaan oo heesa qaadaya soomaaliyay tooso ya waa ila aragtay baan maranaya war masaajidiinna halkaa aad fadhidaan sheekhow haddii aad istidhaahdaan mujtamaca wax u taraadhaan dee waxyaaba u tari kartaan waxaa ka mid ah carruurta u ilaaliya ka sigaarka qaata ka dhiga suma garanaysid idinkana fahantiin wax barta oo yani berigii hore muxuu ahaa wixii socday ma socon karaan yani xirfadna barta saalix tamaar saalix ziyaad ya wax barta oo yani korontada sida loo sameeyo iyo sida maarata muxuu inaad barataan wey kan haddeer dadka shubahada ku ridahaya meel aydnaan joogin buu joogaa meel aydnaan joogin idinku ayuu joogaa marka afkaa ku dhufan lahaydeen haddii aad la joogtaan anigu hadda marka beri hore anigu jaamacaddii la falo wax ka dhigta ayaa nin macallin noo ahaan jiray uu dhintay hadeer ayaa wuxuu anoo maqanbu wuxuu yidhi ilaah ma jiro waa nin soomaaliya waa dhintay allah raxm waxaa la ii sheegay beriid inuu toobad keenay oo dabadeedna uu tukan jiray laakiin markaa kaafir buu ahaa billaah oon ilahay rumaysnay dabadeedna waxay yidhaahdeen ciyaarkii baa iska dhargeystay wuxuu yidhi ilaah ma jiro kida kida maalinta baan nimid baddii buu galay saanle urukaad ukaad maxaa dhacay waxaan ku idhi taariikh waad noo dhigtaaye diinta waxaa noo dhiga waan ku idhi nin kale nin kale noo dhiga marka badda ha gelin waxay yeelaysaa taariikhdii un dhig ya taariikhdii dhig markaasu wuxuu igu yidhi wuxuu yidhi wuxuu nagu yidhi war dee taariikhdu ma aha buu yidhi hebel hebel baa halkaas soo maray oo halkaasuu fadhiistay maahe waa inay kuu sheegtaa wixii dhici jiray si loo hormaro markaas oo goor baa la hormaraya si marka khuraafaadka laga xoroobo oo khuraafaadku muxuu yahay see waa diimaha iyo ilaah baa jira iyo waxaan waa khuraafaad oo maxaad ku inkirtay baan ku idhi u fiirsada masalada sheekh waxaan ku inkiray buu yidhi sababtaa ma aragno ilaahay ma urinno ma taabanno ma dhadhamin karno haddii aan laabka tagana lama diyaarin karo kulaha bal ninkaa wuxuu caqli xumada nimankaas in la in sheekadoola dhegeysta ma waxaan ku idhi walle waxaa jira wax fara badan oo fara badan oo aada rumaysan tahay oo aadan itaabsiin karayn oo aadan itusi karayn oo aadan imaqashiin karayn baan jira baan ku idhi oo muxuu yahay buu markaas wuxuu waxaan ku idhi waa jaadibiyada dhulka miyaa itusi karaysa miyaad odhamin karaysa markaasuu intuu wax tuuray buu yihi wataa wataa wataa wataa wataa markaasaan ku idhi imaa tusine waxa ta'thiiru ljaadibiya aniguna waxaan ku tusi doonaa inuu ilaahay ku abuuray daliil baan ku haya si maxay tahay saana adiga adaabaa daliil igu ah yaa ku keenay adiga maalin dambe fasalkii aniga oo joogo kamuu hadlin kow haddaan maqnahayna hadduu doono inuu ka hadlo waxay odhan jireen dhalinyaradu may may sheekhuna ha yimaado idinku marka dadka dhex gala oo waaniya oo maaragtay muxuu ahaa wax u sheega oo haddaad kala hormartaan ood qur-aanka bartaan oo diinta bartaan oo carabiga bartaan waxaasoo dhan sheeka xiriir bay noqonayaan marka dacwadii dhaqaaqa insha allahu tacaala laakiin iska ilaaliya inaad siyaasad iyo sheeka xiriirta aad gashaan u duceeya muxuu ahaa dadka madaxda ah caaqilka xaafadda u duceeya iska dhaaf muxuu ahaa madaxweyne iyo wasiir iyo u duceeya marka ay khaldamaanna hoos u waaniya dhalinyaratiin laakiin waad soo gaari doontaan markaad soo weynaataan sidaa yeela insha allahu tacaala oo weliba hoos rasuulka iyo caynka sala slam man araada an yansaxa lidii sultaanin falaa yubdihi calaaniya hadda ninkii dabca inuu madaxweynaha uu maaragtay waaniyo internetku gelaya markaasuu leeyahay madaxweynuhu caynkaa uu sameeyey saasi ma fiicna ninkaasi miyuu waaniyey mise wuu ceebeeyey wuu ceebeeyey adigaba ma ogolidin iminka haddaad salaada khalado oo aan ku idhaahdo dadkoo maqlaya haddaaya markaad tukanaysay ragcad rukuucada ma fiicnayn taasi ma waana sheekh taasi waana ma aha qofkii nin waaninayo marka nin askartii haysta oo biliiskii haysta oo madaafiic haysta yaad odhanaysaa waad khaldan tahay waa waxa ay ku baaba'een masar ay ku baaba'een oo annagu aynu ku baabanay berigii hore iska ilaaliya yani waxa weeyaan iyagaa yaqaan gaaladu waxyaalaha shubuhaadka ee kow ay keenaan waxaa ka mid ah inay baabah ka dhigaan mujtamacaadka مظاهرات حقيقة كيف مظاهرات وهي قلبيت كوي حتى أحزاب هي كتمت هي قلبيت كتمت محا إنوك يا إخوان المسلمين يا إصلاح يا اتحاد يا تبليغ محا كي لوحس مسلم واحد إنه هنا يا كونوا عباد الله يا إخوان رسولكم مؤمن عليه الصلاة والسلام وحاصل حق أصلا أقول تقني شيخو يا وبدر إنه حويان ضدك إلا كلا قيب قيبيو يا وريا إس... يا إلهي يقان يا ويولي الدين ويلي هذا والمحاول دليل نكون وتعاونوا على البر والتقوى oo hadda anagu hadda waa idin hor fadhinaya tacaawun miyaan ahayn in la yidhaahdo kaale masjidka darsi ka bixi tacaawun maaha kan tacaawun wey laakiin waxaa la rabaa tacaawun kale diinow tacaawunka wuxuu yahay intiina meesha fadhida waa inaanay daba gashaan oo meeshaan idhaa qarxiya aad qarxisaan oo meeshaan idhaahdo mudaaharaad aad ku mudaaharaadaan kaasi tacaawun loo yaqaana laakiin in la fadhiisto sheekh cabdullahi barbaraawi halkan uu fadhiyey ilaa labaatanka sane hadda ugu dambaysa sax امسى امسى امسى في اليمن ما يتعاون معكم سو اذا تعاون تعاون كوي المحو يدكين وحبر وقف لكن تذكر مره بانساس تذكر حيدونيان كرسي يا بابور ابو كلا جيدن يا مالو بينو جيرماني يا كسو عشيه يا ميلهاس طعاسه ويقان مخوها طعاسه لو لو سودا انا اقول مركا حزبي اها ما فديسن جيرن ها حقيقه وي اساسا سو بقرا حقيقه وي waxa weeyaan meelaha marmar كلهم ميل في عنسيحه يعني ما رتحوها أستراليا وحيا كذا كذا دعوذنا وحي كفي عنتها إن هذا حزبي كجرين بكفي عنتها إن هذا حزبي كجرين بري هو هذا دبور تجري تليفون أنا وحن قرأنا مرة يجيب بعضي سجال بقول أو جنيه أو إنجليزي هاي ولا سكورن صنع ما ها كذا حزبي في عيني كصبير كصبير كصبير كصبير إمي كنا تليفون كنا بختيوي dadkii aan iraadiy iyaga hadda iraadiya waxay ku leeyihin tacaawun tacaawun meesha tacaawun axsaabtan hala joojiyo war waa idinla talinaya waa idinla talinaya horta idinku ah maqrina kow iyagana waxaan kula talinayaa taqriibka la sheegahayaba idinku idinka soo baxaya adeer heedhe war horta taxsiibka muslimiinta ka daaya ka daaya والله تح- تحزيبك إذنكم ما تقنع سمع تغريب آه تحزيب كالتغريب إنه سيد رجل قيبيه وشيعي أحزاب أي نقضان واحد نقضة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات انتين ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwaanikum fi manhaji online وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد